barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo fiimada geeska africa iyo caalamkao dhan o aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah soddonka bisha sebtembar sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a ku dhowaad kun dhallinyaro ah oo ka qalin jabiyey jaamacadda camuud ee magaalada buuraba waxaan ka qalin jebinay kuliyadda project aan balanayna management aad baan u faraxsanahay maxamed bashiir ardayda ka qalin jebisay kuliyadda dhaqaalaha waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo dufcadda sideed tobnaad ee ka aflaxda jaamacadda afaca weyn ee camudeed waxaan si gaara ugu hambalyaynaya waalidkii taabaca badani soo geliyey waxaad kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan gabdho ku nool magaalada nairobi oo la baray xirfadaha gacanta kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka madhnay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in laba qarax lagu weeraray garoonka diyaaradaha belliduugle oo saldhig u ah ciidamada maraykanka ee tababara ciidamada dowladda soomaaliya wararka aanu ka helnay ila dhinaca amniga ah waxay sheegayaan in saldhig lagu weeraray laba baabuur oo laga soo buuxiyey qaraxyo ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka al-shabaab waxay sheegtay in ka sokow qaraxyada ay maleeshiyadooda weerare ay weerar ku qaadeen saldhigga idaacadda ku hadasha afka ciidamada dowladda soomaaliya ayaa iyaduna sheegtay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maraykanku ay iska difaaceen weerarkii ay al-shabaab kusoo qaaday saldhigga belidoogle khasaaraha weerarkan ayaan la ogeyn dhinaca kalena qarax baabuur ayaa muqdisho waxaa lagu bartilmaameedsaday kolonyo militari ah oo maraysa meel u dhow kuliyadda jaalisiyaad ilaa iyo hadda macadda khasaaraha ka dhashay weerarkan ka dhacay magaalada muqdisho
qareenka u doodaya qofka xogta faafiyey ee dhaliyey in madaxweynaha maraykanka la dalbado in dembibaadhis lagu sameeyo si xilka looga qaado ayaa sheegay in ay muhiim tahay in qofkaasi aan la shaacin haybtiisa si nabadgelyadiisa loo ilaaliyo arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo uu dalbaday madaxweyne trump in uu la kulmo cidda sirta faafisay madaxweynaha ayaa ku doodaya inuu xaq u leeyahay inuu arko cidda isaga eedeynaysa xafiiska qareenka u doodaya qofka xogta bixiyey ayaa beeniyey in qofkaasi ay ammaankiisa ilaalinayso dowladda federaalk ee maraykanka
warkaasi dhegeystayaal waxaad kala socoteen v o a washington ku dhowaad kun arday ayaa dhowaan ka qalin jibisay jaamacadda camuud ee magaalada borama wariyaha v o e da ee gobolka owdal haashim sheekh cumar good ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah ardayda qalin jibisay
magacayga waxaa dhanashi maxamed aaden waxaanan ka baxay kuliyadda businesska gaar ahaan project departmentga project managementga waxaan maanta farxadda la wadaagayaa faamiligeyga oo ay wada garab taagan waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulka jaamacadda iyo sidoo kaleeto u mahad celinayaa waalidtii waalidiinteyda halkan heerkan aan taaganahay i soo barbaariyey waxaan leeyahay faamiligeyga jasaakallah khayran bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa weye maxamed jaamac cadare oo ka qalinjibiyey kuliyadda i c t-ga aad baan ugu faraxsanay maanta inaan ka qalinjibiyo waxaan kale aad ugu mahadnaqaya waalidkayga igu soo dadaalay taa cisho intaa sannadood aan wax soo baranayey waxaan leeyahay hambal iyo dhammaan ardayda jaamacadda caamuudka ka qalinjibisa aad baad mahadsantihi magacayga yuusuf maxamed suge oo ah in kuliyadda edukeshonka gaaraan fiisoomaad runaantii maad shucuurtayda aad baan u faraxsanahay waa markii igu horreysay arko bulshaynta leego la qalinjibinaya runaantii aad baan u faraxsan waxaan u mahadnaqayaa dhammaan gaar ahaan marka koowaad waalidkayga iyo dhammaan cidda ka qayb qaadatay ee gacana ku siisay waxbarashadeeda sidoo kale waxaan aad mahad balaahan ugu celinayaa macallimiinta wax soo bartay iyo sidoo kale brofeerada sidoo kale waxaan aad u salaamayaa baha saxaafadda marka koowaad ilaah baa mahad iskale noo suuro geliyey inaan dhammaysano halgankii dheeraa lix iyo toban sanno ahaa waana ku faraxsannahay waxaan aad ugu mahad celinayaa waalidkay marka koowaad hooyaday oo garab soo garab taagnayd iyo aabbahay oo talo iyo tusaale bay la garab taagnaa iyo dhammaan intii garabkay siisay waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin dhammaan ardayda aan isku galaaska ahayna waan u mahad celinayaa waanan u hambalyaynaya sidoo kale dhallinyartaasi waxaa ka mid ah hooyo leh toddoba carruur ah oo maanta iyaduna qaadatay digriiga labaad kana qaadatay jaamacadda camuud iyo sidoo kale dhallinyaro kale oo baratay aqoonta ay bixiso jaamacaddu magacaygu waa marwaa manaca waale cumar waxaan ahay maanta ardayda ka mid arday ka mid a ardayda jaamacadda camuud ka qalin jebisay gaar ahaan kuliyadda bos graduwateka waxaan ahay public healthy special nutrition baan ahay waxaan ugu darayaa waxaan ahay anigu hooyo leh toddoba caruura waxaan secondarygaygii ku dhalay saddex caruura jaamacaddaydii undergraduatekii saddex baan lahaa iminka masterta anoo ah hooyo toddoba ciyaala leh ayaan master dhameeyey aad iyo aad baan ugu faraxsanay inaan maanta gaadho waa kamaaludiin maxamed waxaan ka baxay kuliyadda finas aan akoontiga ee masterta waxaan halkan uga mahad celinayaa maamaday xalimo maxamuud jaamac iyo dhammaan waalidkayga waxaan isna si gaara ugu mahad celinayaa abu abubakar xasan caafi iyana halkan waxaan ka salaamayaa carruurtayda iyo marwadayda yaana bakar xasan insha allah iyo ardaydii galaaskayga o dhan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo magacaygu waa mahad jaamac koronto waxaan aad ugu faraxsanahay maanta munaasabadan qiimaha badan anigoo ka qalin jebiyey heerka labaad ee jaamacadda kuliyadda project planning and management waxaanan nasiib aan u yeelanay magaalada hargeysa inaan ku qaadanno kuliyaddii oo halkaas aan ku dhammayno waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulka jaamacadda macallimiintii wax noo dhigtay waalidkeen iyo dhammaan asxaabtii aanu jaamacadda la dhiganay waxa weeye axmed cabdi muuse oo ka qalin jebinaya jaamacadda heerka labaad ee master degree loo yaqaano camuud oo weliba markii labaad aan ka qalin jebinayo shucuurteeda waxa weeye wallaahi ma soo koobi karo maanta sababtoo ah waxaan aad iyo aad u dareemayaa juhdi badan iyo dadaal aan soo galay oo runtii maaragtay aan tiro lahayn kaasoo habeen iyo maalinba aan muxuanay heegan u ahaa inaan maantaoo kale soo gaadho runtii aad iyo aadna waan faraxsanahay anaa magacaygu he cabdirasaaq maxamed cabdilaahi kana mid a ardayda sanadkan ka qalinjamiya jaamacadda camuud waxbarashada heerka labaad ama bost graduate kuliyadda project planning and management aad baan ugu faraxsanahay inuu ilaahay nagu samey maanta dadaal dheer iyo wakhti badan aanu gelinay tacliinta ilaahay baa mahadle waxaan u mahad celinayaa macallimiintii wakhtiga iyo jihdigana soo geliyey iyo dhammaan shaqaalaha jaamacadda camuud ehelka asxaabta dhammaan waan u mahad celinayaa intayna garab taagnaayeen madaxweyne cabdirasaaq axmed maxamed waxaan ka qalin jebinay kuliyadda project aan balanayna management aad baan u faraxsanahay waxaan u mahadnaqayaa waalidkayga madaxda jaamacadda iyo dhammaan ardayda galaxaad bashiir ardayda ka qalinjebisa kuliyadda dhaqaalaha waan ku faraxsanay inaan ka mid noqdo dufcadda sideetobnaad ee ka aflaxda jaamacadda afaca weyn ee camudeed waxaan si gaara ugu hambalyaynaya waalidkii taabaca badani soo geliyey oo iyaku ka dambeeyey inaan heerka soo gaadhno iyo dhammaan bulshooyinta guud ardaydii la faacahayadmagacaygu waa warda maxamuud cali waxaan ka baxay jaamacadda camuud qaybteeda policy educational policy and planning shucuurtayda maanta aad baan u faraxsanahay waxaan marka koowaad hambalyo guud u dirayaa dhammaan ardayda ka qalin jebisay jaamacadda camuud gaar ahaan ardayda fakalka iyaga ka qalin jebisay policy educational policy and planning waxaan kaloo hambalyo u dirayaa dhammaan waalidiintayda hooyaday ee aabbahay walaalladay asxaabtayda oo juhdi dheer ahayd waxaan jeclahay aaminsanahay inaan ka miri dhalin doono aqoontii aan bartay oon dalkaiyo dadkaba wax ugu qaban doono haddii ilaahay igu garab kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada ka qalin jebisay jaamacadda camuud ee difcaddii siddeed iyo tobnaad ee ka baxda jaamacadda oo ka warramayay daroonkooga la xidhiidha xafladda qalinjebinta jaamacadda haashim sheekh cumar good v o e boorama mahadsanid haashim dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada heesta malyuunka roon iyo fanaanada kin jaamac
intaasna aynu ku dhaafno heeskaasi aynu ugu luqeynayso fanaanida kiin jaamaca ee halku dhegeysu yahay milyoonka roon halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a ku dhowaad konton dhalinyaro ah oo bartay farsamada gacanta gaar ahaana sida loo sameeyo agabka dhaqanka soomaalida cilaansaarka iyo dawaarka ayaa ka qalin jebiyey xarunta dhaqanka aw jaamac ee xaafadda islii ee magaalada nairobi dhalinyarada ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay ku shaqaysan doonaan aqoontii farsamada gacanta ee ay barteen khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nairobi kasoo diray gabdhahan dhallinyarada ah ee ka qalanjebiyey barashada farsamada gacanta sida barashada harqaanka cilaansaarka iyo saamaynta agabka dhaqanka soomaalida ayaa ah koorso ay soo wadeen barashadeeda saddexdii bilood ee lasoo dhaafay waxaana koorsadani ay ahayd mid si bilaash ah oo lacag la-aana wax loogu barayey dhallinyaradan khayr maxamed waxay ka mid ahayd gabdhaha ka qalanjebiyey barashada dawaarka ama harqaanka waxaana wixii hadda ka dambeeya ay rajaynaysaa inay ku shaqaysato aqoontii dhanka dawaarka ee ay ka baratay xarunta dhaqanka oo jaamac ee xaafadda islii ee magaalada nairobi assalaamu calaykum marka hore anoo magacayga ku bilaabaya waxaa laydhaha khayr maxamed waxaan bilaabay saddex bilood ka hor ayaan shaqadan bilaabay alxamdulilah anigoon waxba garanayn baan galaaskan imi haddana waxaan ahay dadka ka qalin jabiyey ee ka faa'iiday arrintan maasha allah waan ka faa'iidnay dad badan baanan ku baranay waxaanan baranay waxyaabaha hidiya dhaqanka ah sida dawaarka sida waxaan kuuhi maryaha la talo sida cilaansaarka sida waxaan kugu ihi waxyaabaha kale falagta kulli waxyaabaha dhaqan hidiya dhaqanka ah oo dhan baan baranay qaybiba waxbay baratay ani waxaan bartay qaybta harqaanka alxamdulilah maanta waa ku shaqo tegi karaa waana isku anfici karaa maasha allah waa saasaanu baranay xafladeeda dambena wax qabsan doonaa aan soo bandhigi doonaa octoobar labaatankeeda amba sideed tobankeeda maantana waa u jeedaa dadka iyo alaabta iyo wax lasoo bandhigay aad baad ugu jeedaa de maasha allah muddo intee leeg ayaad baranaysin waxaan baranayay saddex bilood muddo saddex bilooda baan baranaynay maasha allah saddexdii biloodna waa ku faaidnay waa ku qalin jabinay shahaadooyinkiina markaasaa nala guddoonsiin doonaa insha allah adiguna indhahaaga wax badan baad ku aragtaa marka ma dumarka un keliya ayaa ka faa'idaysanay dumarka oo keliya ayay horta u badan yihiin waa jirtaa wiilwiil nala dhigtaa dadka midhikaalka ah ee sedhagahoo kale wax ka qaba way nala dhigtaan wiilal baa ku jira laakiin way yaryihiin waa minority majoritiga waa dumarka marka maxaa wixii hadda ka dambeeya maxaa rajaynaysaa waxaan rajaynaynaa inaan wiilashana sidaan anagu u badannahay inoogu soo bataan oo ay nala dhigtaan marka dawaarka oo kaleeto oo laga bilaabo hadda waad ku shaqaysan kartaa oo haddoo kale dawaarka oo kale waa ku shaqaysan karaa waana ku tusi karaa sanu talo aad baad adaa mudan
cilaanka ayaa ka mid ahaa waxyaabihii ay barteen gabdhaha ka qalanjibiyey xarunta dhaqanka owjaama ee magaalada nairobi waxaana gabdhaha cilaansaarka bartay ka mid ahaa nisteexo cabdirasaaq yuusuf oo ii sheegtay in waxbarashadeedii kadib ay maanta tahay qof xirfad yaqaana oo wax soo saaran kara magacaygu waa naseexa cabdirasaaq yuusuf aniga waxaan bartay cilaansaarka ama artiska cilaanka sida loo yaqaano hadba qofka sidau yaqaano halkan waxaan dhiganayay xarunta waxaan ka bartay xarunta awjaamac waxaa xarunta awjaamac aan dhiganaya aniga hadeertaan saddex bilood maantay waxay ahayd maalintii naloo xiraayay oo barnaamijka noogu ekaa uu noo soo dhammaaday alxamdulilah hadeertaan waxaan ahay qof gacanteeda wax u taqaano oo maantay koley qof xirfad yaqaano ma gaajoodo qof xirfad yaqaano unbaa maanta ahay oo maanta gacanteeda xirfad u taqaano ku shaqaysan karta marka ka warran markii aad bilaabaysay iyo haddoo kale maxaa farqi ah maxaa iska kaa bedelay
markii aan bilaabayey dabcan maanan ahayn qof mataqaanaa sidii wax loo qoriyo sida wax loo aqriyo midna aan garanayn laakiin waxaan ahaa sida wax loo artis gareeyo cilaankaoo kale waxyaabaha la midka in qofaan aqoona ahaa oo dhanka artiska aan si fiican u aqoonin laakiin maasha allah maantay toole waxaan u jeedaa inaan sidii hore aad uga fiicanahay maanta ku shaqa tegi karo adaa mudanbo guud ahaan adeegyada waxbarashada ee koorsooyinka noocan oo kale ah waa kuwo bilaash ah oo dhallinyarada lagu dhiirigelinayo islamarkaana ay bixiso xarunta dhaqanka oo jaamaca ee xaafadda islii ee magaalada nairobi xafsa aadan maxamuud oo ah madaxa barnaamijka lagu dhiirigelinayo dhallinyarada soomaalida ee ku nool xaafadda islii ayaa v o a u sharaxayso waxyaabaha ay baraan dhallinyarada ardayda ah ee ku nool xaafadda islii magacayga waa xafsa aadan maxamuud oo ka socota xarunta awjaamac maanta waxaa noo soo gabagaboobay barnaamijkii dumarka ee farshaxanka oo ku saabsanaa oo la baranayay farshaxan kala duwan sida harqaanka oo kale dunta xidnaha timadabowga
marka ma dumarka maad baraysin ha dumarkan baraynay iyo dhallinyarada dhagoolinta oo hadda noo dhammaatay alxamdulilah maanta way wada joogaan ayagoo dhan meeshaasaa uga jeedid goormaad soo bilowdeen barnaamijkan wuxuuna bilowday tobankii juun bishii lixaad saddex bilooduu noo socday alxamdulilah oo maantayna waaba kansaa ujeedaan uu noo soo gabagaboobay ardayda dhallinyaradii badnayd oo ka kala baratay oo ka faa'iidaystay kalaaskana maantay noogu soo gabagabooday waxyaalaha lasoo sameeyey ardayda soo samayseen waxaa lasoo bandhigi doonaa sideed tobanka oktoobar ilaa labaatanka oo ah asbuucii dhaqanka soomaaliyeed somaali heritage week marka meeqa arday ayaa ka faa'iidaysatay ama meeqa dhallinyara ayaa ka faa'iiday labaataniyo shan dumara iyo labaataniyo shan arday dhagoolina ka faa'idaysteen khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad ayuu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo nala socodsiinay warbixintaas halkaad ka dhegeysaneysaan waa laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayaa nuur xasan nuur
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha axaddii shalay galab iyo xalay waxaa dhacay ciyaaro xiise laha oo ka tirsanaa inta badan horyaalada uga caansan yurub horyaalka talyaaniga ayaa dhowr kulan la ciyaaray kooxda milan ayaana kulanka afaraad oo ka tirsan horyaalka talyaaniga lixdii kulan ee lasoo dhaafay laga badiyey laba kulan oo keliya ayay badisay kulankii shalan waxaa saddex gool iyo gool ku qabatay kooxda fiorentina oo isu soo dhistay ciyaaryahano cusubna keentay ciyaartooydii shalay u safnaa ee goolasha dhalayna waxaa ka mid ahaa ciyaaryahan frank ribri oo kaga soo biiray kooxda bayer munic goolasha kale ee fiorentina waxaa u kala dhaliyey erig bulgar oo rigoore u dhaliyey iyo ciyaaryahan gitano castaroli goolka keliya ee milan dhammaadka ciyaarta waxaa u keenay ciyaaryahan refael leon waxaa hadda guuldaradaasi ay cadaadiska kusii kordhisay tababaraha cusub ee milan tababare jimbaulo oo laga yaabo in kooxda laga ceeriyo wararka ka soo baxay talyaaniga waxay sheegayaan in hal kulan loo qabtay oo tijaabo ah waana kulanka soo socda ee ay milan la ciyaari doonto kooxda genoa haddii kulankaas laga badiyo waxaa la sheegay in tababaraha albaabka la tusin doono waxaana sharaxan tababarayaal dhowr ah uu ku jiro tababarihii isaga ka horreeyey janaro gatuzo ciyaarihii kale ee dhacay napoli laba iyo hal ayay kaga badisay shalay galab kooxda bresia labada goolba waxaa u dhaliyey ciyaaryahan aan iraahda goolasha waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahan darius martins iyo castas manolas kooxda kubadda cagta lazio afar iyo eber ayay ku qabatay genoa leje iyo roma ciyaarta dhex martay roma ayaa hal iyo eber ku badisay aadan jeko ayaana goolka u dhaliyey bolonya waxaa ka badisay udines calary iyo verona waxa ay isku mir waayeen barbardhac gool iyo gool ah dhinaca spain ee laliga ciyaarihii axadii dhacay haddii aan fiirino waxaa ka mid ahaa kooxda sbanyol oo ku khasaartay laba iyo eber kooxda real valladolid cibaar laba iyo eber ayay ku dharbaaxday salta vigo mayorka waxaa ka badisay deportiva alaves oo dirtay laba iyo eber sevilla iyo real sociedad saddex gool iyo laba waxa ay guusha ku raacday kooxda shbilia levante iyo susunana hal gool iyo hal gool ayay kala qaybsadeen dhinaca ingiriiska hal kulan ayaa dhacay lester ayaa ka badisay kooxda newcastle oo waxa ay uga badisay shan gool iyo eber goolashana waxaa laba ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahan jemi vardi horyaalka premier leaga ingiriiska sabtidii ayay ciyaaraha intoodii badan la ciyaaray kooxaha waaweynna waa ay wada badiyeen sida manchester city oo saddex gool iyo hal kaga badisay everton liverpool oo hal iyo eber dirtay kooxda shevel united iyo tottenham oo laba iyo hal ku qabatay kooxda southampton ciyaar xiise leh ayaa waxaa la filayaa in caawa ay dhex marto kooxaha arsenal iyo manchester united waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa guriga manchester united dhinaca kale horeynta liverpool ayaa koob iyo labaatan dhibic ku horkacaysa waxaana ku xigta manchester city oo leh lix iyo toban dhibcood liverpool weli lagama badin dhammaan kulamadii ay ciyaartay tan iyo intii uu bilowday xilli ciyaareedka kaalinta saddexaad lester city ayaa soo gashay afraadna waxaa ku jirta westham kooxaha kale sida tottenham oo ku jirta kaalinta shanaad chelsea iyo pornomouth iyo arsenal iyo crystal palace ayaa la wadaagay kaalinta shanaad oo leh dhammaantood min koob iyo toban dhibcood laakiin farqiga goolasha ayay ku kala wada sarreeyaan kooxahaasi ciyaaraha kale horyaalada kale ee waaweyn ee yurub haddii aan fiirino horyaalka dalkaasi jarmalka ee bundesliga laba kulan ayaa dhacay axaddii shalay kooxda freeburg waxay la ciyaartay fortuna dusseldorf waxaana laba iyo hal ku badisay kooxda freeburg kooxda colon waxaa ka badisay herta berlin oo dirtay afar gool iyo eber dhinaca kale horeynta horyaalka waxaa hogaaminaya spyer moniq oo leh afar iyo toban dhibcood sabtidii ayay ciyaartay kaalinta labaad waxaa ku wada jira dhowr koox oo ay ka mid yihiin resen polisburg freebook shalka brushi monchen gladbach iyo bayan liverkusen horyaalka dalkaasi faransiiska ee liigwanka saddex kulan ayaa axadii dhacay kooxuhuna waxay isu arkeen sidan kooxda montbelier waxaa ka badisay stakasbo oo dirtay hal iyo eber kooxda nimesna saint etien ayaa hal iyo eber ku garaacday maksey iyo khenna waxay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah xagga kale horeynta haddii aan fiirino paris saint germain ayaa waxa ay ku horkacaysaa siddeed iyo toban dhibcood waxaa booska labaad ku xigta kooxda onje oo leh lix iyo toban dhibcood waxaase dhibcahaasi la wadaaga kooxda nont oo leh iyana lix iyo toban dhibic laakiin farqiga goolasha waxaa ku sarreysa kooxda onje liil ayaa ku jirta kaalinta afraad oo leh afar iyo toban dhibcood maqse iyo niis iyo boqdo kaalimaha shan iyo lix iyo toddoba ayay ku kala jiraan dhegaystayaal wararkii ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna aynu wada dhegeysano fanaanka maxamed b k iyo heeskiisii jacayl taliyare ku beermay jacayl talayari ku beermay taariikh xumaadayga raacad sooyaalka haygu tallo talabo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale hay ahaato jacayl talayari ku beermay taariikh xumaadayga raacday sooyaalka haygu tallo talabo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale hay ahaato sameeyeen tusmeeye sidaan ugu tacab khasaare hubsiimo haye tilmaanto sameeyeen tusmeeye sidaan ugu tacab khasaare hubsiimo haye tilmaanto haddaan taalada dhacdada ku taamila qaadan waayo tasoobaya halayga quusto tagtadu casharkay ii dhigtiyo haddaan taalada dhacdada ku taamila qaadan waayo tasoobaya halayga quusto
heeskaasoo inagu luqanaya fanaanka maxamed b k ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena iyo dhacdadooda idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
dixgelin badan iyo xaqdhow dareema ku talax tago tolmoni ku wada dhaqmaa togashiyo xulasho ku taabaqaadoo adkaada wanaagii sii soo tagaayay dixgelin badan iyo xaqdhow dareema ku talax tago tolmoni ku wada dhaqnaa haddaad ka tallaabsato tu aad kaa filay inaad yeeshay wixii samanood isqaaday haddaad ka tallaabsato tu aad kaa filay inaad yeeshay